ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
laba macalin oo degan xerada barakacayaasha ee fiftiin may ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa si bilaash ah muddo saddex sano ah ugu dhigayay toddobaatan arday oo carruurta xerada ku nool ah kuwaas oo aan heli karaynin fursadihii ay wax ku baran lahaayeen dugsigan oo ka samaysan cooshado hal qol ah islamarkaana ka samaysan alwaax iyo maryo la isu gegeeyey ayaan lahayn kuraastii iyo agabkii kale ee xarun waxbarasho loogu talagalay beddelkeeda carruurtu waxa ay ku fadhiistaan caw dhulka loo goglay carruurtan qaar ayaa bannaanka cooshadda wax ku barta maadaama aanay wada qaadaynin labada macallin ee hawshan u istaagay oo la hadlay raadiyo ergo ayaa ku sheegay sababta ay carruurtan sida bilaashka ah waxbarashada ugu dhigaan in ay tahay aqoontooda oo ah waxa keliya ee ay xilligan ku taageeri karaan carruurtan mana jirto cid kale oo isu xilqaantay in ay waxbaraan carruurtan barakacayaasha ah marka laga reebo maxamuud jaamac cali iyo aadan xuseen maxamed oo iyagu ku dhiiraday in ay carruurtan inta ay yaqaanaan uga faa'iideeyaan aadan xuseen maxamed oo ka mid ah labada macallin ee ay ardadan sida tabarucaadka ah wax ugu dhigaa ayaa sheegay inay tallaabadan u sameeyeen kadib markii ay arkeen waxbarasho la-aanta haysata carruurta xerada ku nool iyaga oo dhanka kale u xamaal taga qoyskooda
waxaynu nahay warta laba macalin mid wuxuu dhigaa gelinka hore u dhigaa ka bacdina dee magaaladiisa oo arsaaqda ka raasida anigana dee gelinka dambaan soo galaayoo carruurtii haddana sidii waxbarashadii aan usii dhigaayo sidii aan hooshii u wadnaa kolley alxamdulilah laba macalin baanu nahay haa mid gelin horeba u dhigaya midna gelin damba macalin saddexaad kolleyba dee warta buushishka iminka iminka ma hayna laakiin labada macalin kuwa kale waxay rabaan dee kharash bay doonayaan dee dad diinta garanaya way buuxaan laakiin waxay doonayaan wakhti kastaba kharash inay qaataan halkaana kharash laguma qaatee fii sabiililahi lagu dhigaayo dee bilaashan waxa uga dhignaa saddex boqol oo carruur ah meesha way ku nooshahay ma garatay laakiin iminka waa halkaan waxa intaasaan ku haynaa iminka toddobaatankaas arday ayaan meeshaan iminka wax aan wax ku barnaa inta kalena dee magaalada iyo meelaha isku warwareegaan inta badanba fursad waxbarasho ma helinba maba awoodin qaar baan awoodinba salaaddii say u baxaan dee maqhrib bay imaadaanba baalisii iyo waxaad ka shaqaysaa waxaan uga helnaa salaadeedii anugu shaambaa halkan ii jooga barco ay xaaskaygina ugu joogaa nolosha waxaan u dibirnaa markaan malcaamadda sagaalkii aan ka baxana ayaa magaalada ka raadsanaa wax irsaaq ah kuley shaqo waan u shaqo tagnaa haddaan soo helnay iyo haddaan soo waynaba kuley haddana duhuradii waan iska soo laabanaa duhur ka bacdaba dee waxaan isku diyaarinaa xiisadii dambe waxaan iibiyaa iminka waxbaan isku celceliyaa in yaroo loos ah aan isku celceliya magaaladaas aan ugu wareegaa maalintii kulley oo biilka marmar biilkayga wax igu filan baa isoo gelaya marmarna wax biilkiiba aan ii gaarinba celcelis maalintii kulley shan iyo labaatan laan ah ayaan isoo galaa marmarna dee suuqa kulleyba marba sibuu kugu imaanayay kulley xaaladda siday tahay maalin kastaba irsaaqda ilaahay baa watee laba doolar u dhiganta ayaan oo kalena soo gashaa labada doolar ayaan haweenkii irshaaqanayo macallin aadan waxa uu iibiyaa lowska iyo cadarrada wuxuuna ergo u sheegay inuu maalintii ay ka soo gasho laba dollar dhinaca kale waalidiinta dhalay carruurta ayaa ku faraxsan inay carruurtoodu helaan waxbarasho bilaash ah maadaama aanay heli karaynin dhaqaalaha wax lagu barto yihiinna dad dan yar ah waxa uu intaas ku daray in lacagtaasi ay u goyso keliya bariis garcadda ah oo ay habeenkii karsadaan iyo rooti aroortii ay ku quraacdaan macallimiinta ayaa carruurta bara qur-aanka soomaaliga iyo carabiga waxayna rajaynayaan ugu yaraan in ay ku baran doonaan qorista iyo akhriska taas oo ka saacidi doonta haddii ay waxbarasho kale fursad u helaan iskuullada kale ee ku yaalla magaalada burco ayaa ardayda laga qaadaa inta u dhaxaysa toban ilaa iyo shan iyo toban dollar lacagtaas oo ku adag dadka danyarta ah dadkan barakacayaasha ah ee degan xerada fiftiin may ayaan helin cid caawisa ama meel dhaqaale ka soo galo iyaga ayaana dabara noloshooda kuna foofa maalintii suuqa si ay u helaan xamaal shaqo fuundi iyo wixii ay maalintii ku maareynayeen noloshooda dugsiga ay ardaydana dhigataa ayaa ku dhex yaalla xerada barakacayaasha ee fiftiin may iyaga oo iskuulka ku taga si fudud inkastoo ay jiraan saddex boqol iyo labaatan carruur ah oo aan iyagu fursad u helin in ay halkan wax ku bartaan kadib markii uu qaadi waayey cooshadda ay toddobaatanka arday wax ku bartaan sidaa waxaa raadiyo ergo u sheegay macallin aadan facdumo cawaale waa hooyo haysata lix carruur ah oo saddex ka mida ay dugsigan u dhigtaan waxayna ii sheegtay in ay ku faraxsan tahay in carruurtu waxbarasho u helaan
saddex baa ii dhigan saddexda maasha allah hadda waa si fiican bay wax igu baranayaan waxaan ka rajaynaya inay meel heer wacan ii gaaraan dee buugaag iyo qalagna uma heli karayo dareesna uma heli karayo anigiyaaba qotulooyinkayga waaysan mar waan helaa marna waan waayaa odaygaagu ma nool yahay odaygayga wuu nool yahay carruurtaada waa imisa waa bilaa aman carruurtayda waa koob iyo toban baan dhalay laakiin hadda ilama waada joogaan imisada hadda haysata carruur iminka waxaan haystaa lix baan haystaa waa gartay dee waqaa maxaad la rajaynaysaa carruurtaada waxaan la rajaynaya inay heer wacan ii gaaraan oo meelo wacan ii gaaraan oo insha allah hadduu ilaahay ka dhigo meel wacan ii gaaraan oo qur-aanka ka dhammaystaan kadib iskuul iyo wax walba ii galaan ay markii hore carruurtaada adiga qaban jirtay carruurtayda qaar waa baalash la aheed kan u weyn baalash lu ahaa kan kale markuu weynaadayna gawaadhida iyo waxaas uu meermeeraa iminka waan gartay laakiin kuwa kale waxba ma qabtaan waa wax yaryar marka sidee baad u aragtaa in carruurtaada halkan wax ku barato faraxsan dee si wacan baa ugu faraxsanahay waa maasha allah mar allaale markana noo keenay waan faraxnay ogol meel wax ku geynaan waaysaneyn laakiin carruurtii markaa layidhi waa bilaash dee macallimiintan waxba uma heli karayno shaaha uma heli karayno ayikana carruur bay haystaan dee in ayikana la caawiyo wixii loo heli karay iska daa taa annaga adigu ka baxo een, imisa carruurtaada imisa sane halkan adiga ku dhiganaysay in badan baa ii Intee dhiganaysa sano?
carruurtayda iminka waxay ii dhiganaysaa toban sano way gaaraysaa intay ii dhiganaya oo kahor buu dhigi jiray meesha saddex sanaanu furray baanu nidhi ayika saddex sanaa u furneed laakiin markii hore toban sano oo kale waa carruurtaadu imisa halkan wax ku dhiganaysa dee carruurteeda ilaa toban sano way dhiganaysay marka halkan soo degnayba wuu bilaabay macalinkan wuu dhihi jiray hadda halkaas jiinqadaa loogu sameeyo jiinqadihii nimankaasa ka qaatay waan gartay Dee waa- safiya cismaan waa hooyo degan xaafadda fiftiin mey ee ay degan yihiin barakacayaasha waxaa dugsiga u dhigtaa laba carruura iyadoo ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in laba carruura wax ku bartaan halka laba kalena ay guriga u joogaan kana mid yihiin carruurta cooshadan wax lagu baro ay qaadi weyday markii hore waxaan ka yimaaday xamar halkaa imikata waxaan deganahay shan sannad haa laba aruur baa noogu barata khayri baanu rajaynayaa aruurtaydii oo maalinkeed maalinkayna anigu waxaan talinayo walaalo inaa si fiican waa noogu qabataan maalinkeenna iyo aruurtayna inaa noogu soo badashaan askuuladii kale aruurta noogu dhiganayso ma jirto labaana ista labadii halkaba noogu dhigataa askuuladii aadi tabarta kuma hayo sidii tabartaydii baan kala hadlaa haye maalinkeeni baan u soo keen lacagta ma bixin karo maalintii helayna waan ashanaynaa maalintiin helayna sa- wasaas baan u seexanaa Aa, ma ma hel- ma awoodi karoba aruurtaydii waa afar Ab- abbawa noolyihiin am- ama la- ama laana haysta ibraahim soomow ibraahim waa guddoomiyaha barakacayaasha ee fiftiin mey waxaanan weydiiyey in ay la xidhiidheen wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer iyo waxa ay kala socdaan waxbarasho la'aanta ka jirta halkan ay degan yihiin iyo waxa uga qorshaysan ibraahim somo ibraahim ee gudoomiyaha heer koonfurka manaha barka ayaalka fiftiimey degan Eh, meesha manaha xaafidan fiftiimey manaha xaafidan burco ku noolnahay Eh, waxbarasho ma haysano manaha dugsi quraan ma haysano isgool ma haysano dad aad iyo aad in u dhibaataysano manaha aad iyo aad u dhibaataysano maanta manaha ilaahay ku ronya maaragteeda oo halkan iska degan bayna xashiishkan ka dhex jirna habeenkii haddii roobka noo yimaado ee unago manaha hoosna biyaha waa kusoo galaan korna manaha waa kusoo galaan oo unagu wada quwinba habeenkii waaga ilaahay noo eh, waaga noo barya dadka muslimiinta walaa- walaayagan wax ka doonayna ani manaha dadka muslimiinta dalkii dibadda joogaan walaahi aad iyo aad manaha in badanba manaha in badanba socodnay in badanba ma- eh, waa- in badanba u tagnay in badanna waa eh, manaha wax u tagnay manaha mar wax u tagnay manaha eh, eh, maamulka waxbarashada mar baa tagnay Eh, manaha qof oo maanta ilaahay abuuray manaha ilaahay waa ku ronya maragda gederiyo manahana da- Eh, waa ku imaanayna manaha beri baa imaanayna saadenba baa imaanayna si u sugayna weliba al'aanka manaha weliba waa sugayna Eh, muddaha saddexsan manaha wax ka dhiganaysa manaha eh, eh, dadka muslimiinta walaanyogana waxa ku doonayna ani manaha dugsigaana noo hagaajiyo Eh, maaragta ilaahay ku ronya dugsigaana noo hagaajiyo manaha waa dhibaataysan waxaan hashiishkan ka dhex jarno lagu bedelo walaahi manaha waa isku dawirsanaa dhibaato aad iyo aad u- walaahi waxa ka shaqeeyo manaha ma hayo aruur laba iyo toban aruur baa lahay waxa ka shaqeeyo ma hayo marna waa qadaya marna waa helaya manaha islaamiyii dhalenba manaha suuga u galaan dawirsadan mar mar anagoo manaha guddoomiye iska sheegay manaha gudo intaa muslimiin ee wa- barkayaalka guddoomiyiga magaalada gala waa soo dawirsada walaahi waxa anaga hayo ilaahay abuuray maanta hay walaahi ilaahay abuuray manaha ha yaraato ha badanaato haaran baa igee tahay walaahi waa iska dhibaataysanay dadka muslimiinta walaaanyogaan wax ka doonaya ini manaha nano ogoonsado maamulka waxbarashada gobolka togdheer oo aan isku dayey in aan wax ka weydiiyo duruufta waxbarasho ee haysata dadkan barakacayaasha ah ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sidiiq yuusuf khalaf radio ergo magaalada burco
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana atuus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa